guud ahaan dee waddankan Canada doorashada Trump saddex arrin ayuu si toos ah u saameyn doonaa arrinta kood waxaa waaye dhaqaalaha oo uu Donald Trump sheegay in alaabta ka timaado waddamada ama deriska ahaadaan ama waddamada kale ha ahaadaane uu saari doono canshuur aad u tiro badan ugu yaraan tobankiiba boqol canshuura inuu saari doono taa waxay keeni doontaa in alaab badan oo ama ama service badan oo waddanka Canada laga qaadayo Mareykanka loo geenayo in marka xagga la geeyo qaali uu noqdo maadaama canshuurtii lagu kordhiyey taasoo keeni doonta yani dhaqaale xumo waddanka gudaha ee Canada soo wajahda tusaale ahaan ilaa labada kun iyo soddonka GDP-ga Canada qaabkii loo saadaalinayay isla xalay hoos u dhaca ku yimid oo waa isbedelay oo sidii la filaya inuusan gaarin laga yaabaa haddii Trump siyaasadaha uu ku soo shirtagay uu si toosa u hirgeliyo marka arrintaas dhaqaalaha Canada toos ay u saameyn doontaa arrinta kale ee Canada saameynta weyn ku yeelan doonta waxaa waaye maalgashiga NATO oo yani heshiis waxaa jira wadamada NATO ka dhexeeya oo sheegaya in GDP-ga waddanka laba boqolkiiba lagu maalgeliyo arrimaha difaaca hadda Canada I think hal dhibic sagaal mil ama ma gaarsiisana labada labada kun iyo soddonkii rabtay inay gaarsiiso oo timeline ama jadwal loo qorsheeyay ilaa heerkaas inuu ku gaaraa jiray marka Trump hadduu yimaado xukunka maadaama Canada ay NATO ka tirsan tahay waxaa laga yaabaa inuu ku qasbo inay Canada ay dardar geliso qorshahaas iyadoo Canadana aysan diyaar u ahayn inay hadda arrintaas si degdega u samayso arrintaas laftirkeeda saameyn kale ayuu ayuu ku yeelan karaa waa tahay aways ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau wuxuu subaxnimadii arbacada u hambaliyeeyey Donald Trump isagoo tilmaamay in madaxweynaha la doortay iyo kooxdiisu uu la shaqayn doono gaar ahaan uu kala shaqayn doono arrimaha la xiriira ganacsiga maalgashiga iyo nabad ka shaqaynta caalamka xilliyo kala duwan labada hogaamiye aragtiyo ayay isku khilaafeen marka laga hadlayo dhanka xiriirka labada dal muxuu xilligan uga duwanaan karaa afartii sane ee hore ee Trump uu madaxweynaha ka ahaa Mareykanka Justin Trudeau iyo ninka la yiraahdo Trump saa ognahay dee xiriirkooda hore ma wanaagsanayn oo waxyaaba badan oo isku qabteena jiro tusaaleahaan heshiis waxaa jira saddex geesood ah oo dhaqaalaha oo la xiriira mexico iyo canada iyo maraykan ka dhexeeyey trump aad u qashqashaaday xilligiisii hore waxyaaba badan uu ka bedelay haddana waxaa la hagaajiyey markii biden la doortay haddana waxaa laga yaabaa mar kale haddii trump maadaama uu soo laabtay inuu wax badan uu ka farfarayo isbeddel badan uu isku dayo inuu ku sameeyo taasoo keeni karta in xiriirkooda ganacsiga ama ama kan siyaasadeedba inuu uu saameeyo canada iyo maraykanka saameynta arrinka la xiriira socdaalka bal ka waran maadaama trump uu sheegay inuu dalkiisa ka saarayo soogolootiga sharci darrada ah halka kanadana ay la daalaadhacayso soogolooti fara badan dhowrkii sane lasoo dhaafay
dabcan dee waddanka canada waddan weyn waaye oo horumarsan way qorsheeyeen siday uga hortegayaan haddii toban milyan oo immigrants ah oo waddanka maraykanka ku nool ay waddankan usoo isku dayaan inay kusoo butaacaan kulley qorshaa ka yaallo waxaa laga yaabaa in la kordhiyo border patrolka in la kordhiyo oo yacni ciidamo badan xuduudaha la geeyo shan toban bir gudahooda dadka lagu celiyo maraykanka laga celiyo laakiin dadka haddii ay suurto gasho marka ilaa kala bar xitaa hadday waddankan ay soo galaan ayadoo markii horeba Canada hadda ay la daala dhacaysay arrimo la xiriira guriyeynta iyo shaqo iyo shaqooyinka oo shaqalaan baasan ee dalka ka jirtay haddii dadkaas ay soo galaan dhibaato weyn oo dhaqaale ayay wadanka ayuu wadanka wajihi doonaa cabsidaasna marka Canada oo way qabaan way jirtaan ugu dambeyntii bal ka waran dhanka Soomaalida aragtidooda ku aadan doorashada Donald Trump horta doorashada Donald Trump ee la doortay dalka Mareykanka wax hadda oo si lama filaan ah ku yimid ma ahan oo dadka intiisa badan rajo ah way jirta in la doorto oo markasta isaga iyo Kamala Harris waxay ahayd yani fifty fifty cidda la dooran doono laakiin soomaalida hadda waddankan canada ku nool walwalka ugu badan ay qabaan waxaa waaye inay ka walwalsan yihiin dhalinyarada badan ee soomaaliyeed ee immigrantska ah ee soo maray ee waddamada latin america ee sharci darrada maraykanka kusoo galay ee sharciyada sugaayo ayay ka walwal qabaan tiyo ay jirto in maanta aysan usoo gudbi karin waddanka canada oo uu jiro yacni sharci ama heshiis ka dhexeeya maraykanka iyo canada oo ah in dib loo celiyo qofkii ka soo gudba maraykanka ee waddankaasi iska dhiiba marka soomaalida walwalkaas ayaga qabaan